بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أن علم وحي نمريني تنوين تأيين كجرني تنوين تسيقود مرك الله إيغو طبان قيبات أيين نقطة طبان كقيبود تنوين تأفر كميدا أيا اسم علامة النقضي أفرتي اسمك علامة النقضي وين صادقني وحين صامرني isagoo welibana min baab iska min baab maxaanku dhaa tatima uu sheekhu uga jeedo shantii soo hadhay ayuu bilaabay inuu dhammaystiro shanta tanwiinoo tanwiinu taranum baynu ka soo dhiganay tanwiinta la yidhaha taranum waa tanwiin codka lagu qurxiyo xarfu cilaha ereyga uu ku dhammaado ayaa loo akhriyaayo tanwiin laga dhigaa xarfu cilaha wowga iyo alifka iyo ya-da ayaa loo bedelayaa tanwiin ama nuun reeban laga dhigayaa inta badanna gabayga ayay dhex dhacdaa codkana way qurxisaayo waxay noqotaa daruur shicirka ayay noqotaa waxyaabo mukmilaadkiisa ayay ku biiraysaa tanwiinta labaadee culimo haddaba luqal carabiya lagu arkay een ismiga ku khaaska ahayn tanwiin ulghaali baa la yidhaha tanwiin ulghaali alghaali tanwiinka tanwiin ulghaali la yidhaha weeye tanwiinka labaadna wa tanwiin ulghaali waa tanwiinka tanwiin ulghaaliga la yidhaah wa ahbatahu lakhfashu sheekhii akhfash la odhan jiray ayaa sugay akhfash macnihiisu waa indha yare weeye ninka indhaha yaryar ama dadkan innagu aynu shiinahan idhaahno ayaa af carabiga akhfash la yidhaahdaa indhuhu waxay ku jiraan waxyaabaha luqal carabiya ugu tilmaanta badan qofka hadday indhihiisu yaryar yihiin akhfash baa la yidhaha af carabiga akhfash nin hadduu yahay gabadhana faclaa baa la yidhaha khafshaaa baa la yidhaha khafshaaa sidaa darteed fiidmeerta waxaad arkaysiin luqada tiyo khafshaa lagu tilmaamayo khafshaaa indhaheyga ayaa daciif ah kolkaa akhfash waa indha yare sida luqada indhihiisu kolkaa ama daciifa noqdaan ama ayayna noqonine indha yaryarida ayaa akhfashka inta badan loo yaqaana cagsiga kasoo horjeeda waa ka indhaha waaweyn oo acyan baa la yidhaha af carabiga acyan ninka indhaha waaweyn acyan baa la yidhaha acyan gabadhana caynaa baa la yidhaha caynaa waa ka indhaha waaweyn leh indhuhu haddii ay aada u cad yihiin ay cadcad yihiin axwar baa la yidhaha xuurulciin ilaahay markuu qur-aanka ku leeyahy xuur waa jamcu axwar waa ka indhaha cadcad gabadhana waa xawraaa ciinna waa jamcu acyan waa ka indhaha waaweyn acyan waa ka indhaha waaweyn weeye acyanna waa ka indhaha waaweyn waxaa jira culima halkaa haddaba markaan doonayo inaynu eegno ama aan isla eegno haddii indhuhu qofku uu daciif noqdo uu aada wax u arki waayo oo araggu uu ku daciifo xilliga uu aragu daciifay baa af carabiga la qiimeeyaa hadduuna habeenkii waxba arag acshaa baa la yidhaha acshaa ninku acshaa baa la yidhaha ninku hadduuna habeenkii waxba arag habeenuu leeyahay gabadhana cashyaa baa la yidhaha hadduuna dharaartii waxba aragna ajhar baa ninka la yidhaha gabadhana jahraa baa la yidhaahdaa hadduu indhahaba beelana acmaa baa la yidhaha gabadhana camyaa baa la yidhaahdaa hadduuna ilaahay indhahaba kusoo dhalinna akmah baa la yidhaha gabadhana kamhaa baa la yidhaahdaa haddii indhuhu ay yuyuuban yihiin sidan sawirkan aynu jinka ka haysano iminka jinka ama shayaadiinta maynaan arag laakiin haddana sawir baa jirta maskaxdeennu ay aaminsan tahay caruurtoo dhanina ay aamineen sawirkaasi waa sawir khayaaliya jinka waxaynu ka aaminsannahay wax noocan sida filinkartoonkoo kale ah oo indhihiisu ay sidaa u yuyuuban yihiin ilmaha saasaa caruurta sawirka ay haystaan uu iska yahay khayaalkaasi inta badan dadka uu iskaga beeran yahay baa la yidhaahdaa ilaahay subxaanahu watacaala khayaalka haddee maskaxdeennu og yahe sidaasuu ilaahay inoo yidhi geedkii xumaa markuu ka warramayey kaanahu ruusu shayaaiin kaanahu xumida shaygaa madax shaydaan baa la moodaa oo madax shaydaan maynu aragnay inuu xun yahay yaa arkay kolkaa madax shaydaan baa la moodaa bimacnaa sawirkaynu ka haysanno madax shaydaan waa sawir aada u liita ilaah subxaanahu watacaala markaa sawiradaa iska khayaalka ku binaysan ee dadka caqligoogu ay wax ku fahmaan ayaa lasoo qaadanaya markaasaa lagu leeyay kaanahu ru'uusu shayaatiin hadday indhuhu haddaba qofka yuuyuuban yihiin ay sidaa u ama sidaasoo kale ay u jeexan yihiin ay sida ashtar baa la yidhaha ashtar gabadhana shatraa baa la yidhaha shatraa gabadhuna waa ninkuna waa ashtar gabadhu gabadhuna shatraa bay noqonaysaa adigu waxaan uga socdaa hadday indhuhu xanuunayaanay markaa bukaan armed baa ninka la yidhaha armed gabadhana ramdaa baa la yidhaahdaa indhuhu waxay ku jiraan waxyaabaha luqal carabiya marka tilmaantooda laga hadlayo ugu tilmaanta badan bay ku jiraan waxaan uga soconnaa akhfash nuxaadda marka la qiimeeyo koob iyo toban nin baa jira wax akhfash la yidhaahdo koob iyo toban nin baa jira kolka koob iyo tobankaa nin koob iyo tobankaba akhfashniinta loo yaqaano waa rag luqawiyiin ah oo luqadda runtii heer sare ka gaadhay laakiin haddii la idlaaqo akhfashka haddii la idlaaqo wuxuu ku dhacaa nooca dhexe nin ku jiray ayuu ku dhici doonaayoon arki doono dabaqaadka nuxaadee toddobada ah markaan arkayno ayaynu ku baran doonaa وتنوين الغالي تنوين كتنوين الغالي اللي يراه وأثبته وحى سوغي تنوين كان الأخفش باش سوغي شيخ أخفش اللي يراه هذا أيا سوغي أو يروا تنوين جرا وهو الذي ننك وي- وهو, وهو تنوين كاسي الذي كويان يلحق هليلا القوافية قوافذة أيو هليلا المقيدة اللي قيدي قوافذ مركي قيدن تهي oo qura qawaaf al qawaaf al muqayyada waxa lagu bartaa fannigan caruudka la yiraahdo imika waa sawir iyo hadal uun buu noqonaya waxaan kaaga sheego al qawaaf al muqayyada qawaafi gaara waxa la yiraahdo qawaafida al qawaaf al mutlaqa iyo al qawaaf al muqayyada labada ayaa loo kala saaraa qawaafida القوافي المقيدة هي القوافي الم- يعني المطلقة بالي هذا هذا بقى القوافي المقيدة أي كتيرة كقوله إن كان قبياقة قول كيسو كلبة ويي وحوري وقاتم الأعماق خاوي المخترقا مشتبه الأعلام لما عل خفقا خفقا خفق بالدون ينو خفقا beydkan waxaa iska lahaa sida ay raggu u badan yihiin nin gabayaa'a oo caan ahaan jiray oo ru'ba la odhan jiray ru'bata bnu Xaj- xajaaji nin la odhan jiray gabaygiisu xilligii umawiyiintuu noolaa gabaygiisuna inta ugu badan wuxuu u badan yahay baxriga rajziga la yidhaah ayuu u badan yahay waa baxri iska basiid oo iska fudud wuxuu yidhi waqaatimi laqma- acmaaq alla badanaa buu ku leeyahay mid jihadiisu ay aada u boodh badan tahay qaatim waxaa loo yaqaanaa waa ka boodhka iyo midab midabka ah ayaa loo yaqaanaa alacmaaqna waa cumqiga oo waa gunta iyo xeeldheerida ayuu noqonayaa khaawi mukhtariqan markaynu nidhaahno jihooyinkiisa ayaa wada khaawiya oo wada khaaliya cid alle cid joogtaa ma jirto waa saxaare weeye ninkani wuxuu yidhi alla saxaare jihadiisu ay fog tahay badanaa oo meel qura oo dad lagaga arki karaaba ayna jirin haddaba wuxuu u jeedaa ama macnaha uu ninkani doonayaa waxay noqonaysaa geesinimo ayuu isku tilmaamayaa wuxuu doonayaa inuu yidhaah ilaahay dhulka uu abuuray wax badan oo buqcooyinka ka mid ah oo qofna uuna garanaynin meelay jihadii ka xigto oo lagu dawaqayo oo isku wada eg eg oo bahal iyo dugaag mooye dadba aan lagu aqoonin ayaan anigu hashayda mariyaa hashayda ayaan mariyaa waanan socdaa geesi aan baqin baan ahay saasuu doonayey markaa inuu yidhaah qaatimka waxaa loo yaqaanaa waa dhulka marka madowgu uu fuulo jihadu marka iminka saxaaraha oo kale markaad joogto indhaha ayaad moodaa inay kaa soo dhacayaan madow ayaa fuulaya acmaaqna waa jamcu cumqin ama camqin weeyaano waa jihada fog weeyaan waa waxa fog baa la yidhaahdaa khaawigu waa khaaliga weeyaan almukhtariqan halku ku leeyahay waa halkay dabayshu ka soo dha waa daraf makan almukhtariqan weeyaano waa halka mukhtariqan weeyaano waa halka ay dabayshu ka soo dhacdo halkay dabay xaggay dabayshu ka soo dhacdo ayaa khaawiyo cidla ah buu ku leeyahay wowgan waqaatimi ku jiraa waaw ruba weeye waqaatimi alacmaaq badanaa mid jihooyinkiisu ay madow yihiin khaawil mukhtariqan dabayshu halkay ka soo dhacdaana ay khaali tahay oo raad adan ku helaynin ama wax raada adan ku arkaynin oo mushtabihi alaclaam oo calaamadihiisu ay isku wada eg-eg yihiin buu ku leeyahay oo isku wada calaamado dhadhow oo wax si alla si loo kala gaartaaba ayna jirin lamaacil khafaqan oo welibana dhalaan habaabista ama dhalanteedku uu sidaa u widhwidhayo dhalanteedka ayaa sidaa u widhwidhaya lamaac waa aad buu u biglaynaya khafaqanna waa dhalan habaabista oo kale ama dhalanteedka oo kale haddaba halkaa tawiintaa ku jirta mukhtaraqan markaan eegno mukhtaraqan tawiintaa ku jirta waxa weeye tawiintaasi maxay noqonaysaa waa tawiin ulgaali tawiinta loo yaqaano وظاهر كلام المصنف نينك كتاب كين قري هذا الكيس ظاهر كيسو أن تنوين تنوينت كله سيدي أردن تهي من خواص الاسم اسمك وحيابها خاص كوا إني تهي أي نقرية وليس كذلك سيدان معها بل الذي كي يختص به الاسم اسمك أولا خاص نقرية إنما هو وحوي تنوين تمكين إيو التنكير إيو المقابلة إيو العوض أفرتا وأما تنوين ترنم تنوين كتنوين ترنم كليلا إيو الغالي تنوين كتنوين الغالي كليلا فيكونان وحي نقريا في الاسم إيو الفعل إيو الحرف أي إسكجليا ومن خواص الاسم اسم على مده سواح كمضة النداء نداء أيا كمضة نحو يا زيد أو كلوي إريج زيد إنه اسمي يهي وحلقوا قرنا يا يا ذن حرف نداء والألف واللام با كمضة نحو الرجل أو كلا الرجل إنه اسمي يهي وحلقوا قرنا يا أشا والإسناد إليه إن حقي سوح لو سو إسناديو لو سو تيريو أيا كمضة نحو زيد قائم زيد كاس قيام كلو سو تيريي فمعنى البيت بيت كمعنيه سوح ويي حصل للاسم اسمي وحا أحصلي تمييز سوعد با أحسشي عن الفعل فعل كلاغا سوعو والحرف إيا حرفك بالجر جر بي أغو حسشي والتنوين بي أغو حسشي والنداء بي أغو حسشي والألف بي أغو حسشي واللام بي أغو حسشي والإسناد إليه بي أغو حسشي أي الإخبار عنه إن حقي سلقا ورمو واستعمل المصنف مصنف كوحو استعمال ال makaan alalifi walaam asha meesheedii waqad waqaca daalika arinkaasina wuu dhacay fii cibaarati bacdi lmutaqadimiin ragga mutaqadimiinta ah hadalkoogii baa laga helay inay al u isticmaalaan halkii alalif walaam ay odhan jireen wahwa alkhaliilu khaliil baaba ka mida واstacmala اmusanifu musanifku wuxuu isticmaalay musnad ayuu isticmaalay makaana اlisnaadi lahu alisnaadi lahu halkii laga odhan jirayna musnad ayuu ka isticmaalay ereygaa musnadihi farqi badani kuma jiro oon ahaynun gabayga laakiin ereyga al ah khilaaf dheer baa ku jira uu sheekhu aad iyo aad uu inoogu ilaalinayo ayaa ku jirta runtii in sha allah halkaa ayuu inoogu joogayaa